halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka filmada geeska africa iyo caalamka o dhan o aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa afarlabaatanka novembar sanadka laba kun iyo ko labaatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay cilmiga beeraha oo magaalada beledweyne ka hergeliyey xarun ama shirkad iibisa soona saarta malabka shinnida
ay bahashu biyihii inahay ay kaa hesho maxaan ku sheega meel maantay khayraadkeedu wanaagsanayna aada dejiso si deg degay ku samaynaysa sababtoo labaatan cisho inay kusoo samaydaa laga yaabaa ee kadib aad kurataba labaatan shan cisho badnaan waa intaasba marka haddii waxaan fahanay meeshaan aan maaragtaahay xilliga abuurka raashinku oo soo go aan dhihi jirnay in wax walba lasoo fududeeyey hadduu aragtay wax walboo la abuuraa wixii waa ka fududi
waxaad kaloo dhegeysan doontaan ardada dhigata kuliyadda injineeriyadda ee jaamacadda bariga afrika ee boosaaso oo aqoon koror soo tegay xarumaha dhismooyin ay ka socdaan sida buundooyin iyo waddooyin ku yaalla magaalada boosaaso heesihii ayaan barnaamijka ka marnayn ciyaarihiina waad maqli doontaan usoo dhowaada warkii dunida ra-isul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa waxa uu baxay inuu dagaalka ka hago jiidaha hore ee dagaalka sida ay ku warantay warbaahin xiriir la leh dowladda etoobiya arbacadii ra-isul wasaare ku-xigeenka dalkaasi jameyka makanan xasan ayaa la wareegi doona howlaha caadiga ee dowladda marka uu ra-isul wasaare abiy maqan yahay afhayeenka xukuumadda lagesa tulo oo shir jaraa'id ku qabtay adisaba ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey xil wareejinta qaar ka mid a shaqooyinka caadiga sida ay ku warantay radio fana abiy ayaa goor dambe isniina ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu si shakhsi ahi u hago dagaalka ka dhankahay ciidamada tigreega iyo xulafadooda aan ku kulanno furmaha dagaalka ayuu qoray waxaa la gaaray wakhtigii dalka lagu hogaamin lahaa nafhurnimo bishii hore ayay ciidamada tigreega iyo xulafadooda ku hanjabeen inay ku wajahan yihiin caasimadda adisababa iyagoo isku dayaya inay dagaal baan ku qaadeen in ay gooyaan marinka gaadiidka isku xira jabuuti iyo etoobiya o aan bad lahayn isticmaashana dekadda ugu weyn ee gobolka ee jabuuti talaadadii ergeyga gaarka ee mareykanka jeffrey feltman ayaa sheegay in ciidamada tigreega in ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka gobolka ay u suura gashay inay hakiyaan iskudaygii tigreega ahaa in ay ku jiraan marinka balse ciidamada tigreegu waxa ay u suura gashay inay dhinaca koonfureed uga dhaqaaqaan dhinaca adisababa maamulka madaxweyne biden ayaa taiwan ku martiqaaday shirweynaha dimuqraadiyadda ee bisha soo socda dhici doona sida ku cadliiska ka qaybgalayaasha ee la dabacay talaadadii tallabadaas oo ka xariisiisay shiinaha oo u arka jasiiraddaasi sida dimuqraadiga ahi isu maamusha inay tahay dhulkeeda iswimaatinkii ugu horreeyey ee nuciisu ah ayaa tijaabo u ah sheegashadii madaxweyne joe biden ee uu ku dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda bishii februari ee sanadkan inuu maraykanku ku soo celin doono hogaamintiisa caalamiga ahi si ay ugu suura gasho islamar ahaantaasina uu uga hor istaago xoogaga kalitaliska ahi ee hogaamiyaan shiinaha iyo ruushka waxaa jira boqol iyo toban ka qaybgalayaal oo ku jira liiska martiqaadka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku kulmi doona dhinaca onlineka sagaalka ilaa iyo tobanka bisha disembar kaasoo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo joojinta majaxabinta dimuqraadiyadda iyo nabaadguurka xuquuqda iyo xurriyadda dunida oo idil liiskaasi kuma jiraan dalalka shiinaha iyo ruushka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegtay inay si adag uga soo horjeedo martiqaadkaas warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a inu gudagalno qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhalinyaro baratay cilmiga beeraha ayaa magaalada beledweyne ka hirgeliyey shirkad dhinaca beeraha diiradda saarta gaar ahaan soo saarka shinnida malabkeeda arrintani ayaa waxa ay shaqa abuur u noqotay qaar badan oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaas dhalinyaro isu tegay ayaa magaalada beledweyne waxa ay ka hirgeliyeen shirkad iibisa malabka shinnida taasoo lagu magacaabo amiin asal shirkaddan ayaa waxaa shaqo abuur ka helay dhalinyaro markii hore shaqo la-aan ku ahaa magaalada beledweyne maxamed cali garaad oo ka mid ah aasaasayaasha shirkaddan ayaa waxa uu ka waramayaa sida malabka ay ku soo saaraan kambanigu waa labo midna waa mid ay bulshadu kastamar ay ka tahay midna waa mid wax soo saaro oo maxaanku sheegay sida sanduuqyadii shinnida lagu keydinaya ah maxaankuu sheegay waqti la geliyo shaqaalo leh marka tan maxaanku sheegay kastamarka bulshada markaan kugu hormaro waxa weeyaan hadda sidaad ujeedaba intan malabaan ku iibinaynaa adoo ila taagan baa la iibsanayay dad badan fara badan u iibsanayeen horta shinnidu shaqsi lala xiriiri kara maahan wax ku fahmi karana maahan waa xayawaan ilaahay oo najuraal ahaan u sameeyey awoodooda wax ka weyn inay soo saarto marka alxamdulilahi waana awoodaha ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo bandhigo marka taas waxaan samaynaa inaan annaga shinnida xiriir la samayno inaan maxaanku sheega khayraadkay soo samayso ayadana aan badbaadino ay kalsooni naga hesho annagana aan khayraadka helno marka waxaan samaynaa shinnidaas sanduuqya baan samaynaa sanduuqyadaas maxaanku sheega shinni baan soo gelinaa boqorale baashu way kala habaysan tahay waayo askartu taliyay leedahay ayaduna boqor bay leedahay boqorkaas waxay weeyaan haddaad taabato maantay naftaadu qalqayl bay gelaysaa laakiin haddii aad si micnaysan aad ula tacaamusho qaab loo qabtay leedahay shaqaale maxaanku sheega loo carbiyayo aada ugu xeeldheer baa noo jooga marka waxay leedahay qaabeyshin dhinacyo laga maro waayo wax walba waddo laga soo gala haddiysan lahayn waa lagu wareeraa marka waddo laga soo galay qaab loo hago ayay leedahay marka alxamdulilahi way noo fududaatay mugaan iska kaashanay ka kambani ahaan barnaamijkaas marka hadeer oon koley waan iska miradhawaa beertaan soo tacabnaan miraheeda guranaa alxamdulilah hadda shinnida waa isfahanay isma dagaalno nama cunto waayo maanta waxaan waay amni ayayba noo dareemaysaa markay jawiga si u fiirisid waayo waan quudinaa maxaan ku sheeg biyaan siinaa cudurada oo mararka safarka aan ka daaweynaa hadee waxa waaye marka wax iska najuraalo ilaahay sameeye waaye oo qofna uusan bedeli karin maxamed cali garaad aasaasayaasha shirkadda amiin asal ayaan weydiiyey waxa ku dhiirigeliyay in shirkaddan ay sameeyaan iyo sida ay iib ugu helaan malabka ay soo saaraan wallahi niyo wax badanaa nagu dhaliyey waxaa tusaale markaan kusoo qaata hadda wadanka corona soo galay malabkuna waxyaabaha fitaminaadka ee laysku daaweeyo ka mid yahay waayo waad aragtay waxyaabaha herbalka ah oo maaragtay hadda la isticmaalo ayuu malabku number one kaga jiraa marka haddii marka dadkii markay karoonihii yimid iyo ka horba ayadoo awal la isticmaali jiray haddana aad waxaa loo fahmay karoonaha marka dalabkiisu aad buu u sareeyaa wuu kala socdaa suuq buu leeyahay alxamdulilahi dalkana waan ka gadnaa dibaddana waan ka gadnaa intaba wax meeshana laga soo dalbadoo dhan waa qaab online aan ku iibinaa bejuu leeyahay kambanigu magaciisa bejka waad arki kartaa amiin casal kambani oo kaleeto haddii aad bejkaada gelida waad arkaysaa marka meel walbay tahay iyo si walbay tahay waa laga soo dalbadaa alxamdulilah waxaan ku dhiiranay inaan carbino ka shaqaysana noona shaqayso waxaa jirtay wakhtiyo gaar ah oo la heli jiray malabka shinnida laakiin farsamooyinka cusub oo ay isticmaalaan dhallinyarada amiin asal ayaa waxay suurtogal ka dhigtay in malabka la helo xilli walba isagoo tayo leh sida uu sheegayo maxamed cali garaad wallaahi niyahow mar waa ka bedelan yahay sababtoo ah malabka markii shinnidu ay dhulka ay ku samayso miyiga waxaa la dhihi jiray ayada iyo raashinka la abuurto isku mar bay soo go-aansa tusaale saddex bilood oo kale laakiin hadda way ka fududahay markaad u dhigto adoon waxba aadan haddaan aadan ugu dirdirinoo wax kale aadan samayn ay bahashu biyihii inahay kay kaa hesho maxaanku sheeg meel maantay khayraadkeedu wanaagsanayna aad dejiso si deg degay ku samaynaysa sababtoo labaatan cisho inay kusoo samaydaa laga yaabaa ee kadib aad kurataba labaatan shan cisho ugu badnaan waa intaasba marka haddii waxaan fahanay meeshaan aan maaragtahay xilliga abuurka raashinkuwa soo ga-aan dhihi jirnay in wax walba lasoo fududeeyey hadduu aragtay wax walboo la abuuraa wixii waa ka fudud yihiin marka alxamdulilah annagoon hadda waxyaaba kiimikaan aanoon isticmaalin ee herbal tahay sidii ilaahay u sameeyey wax u samaysato haddana waxaan iskugu darnay inay biyihii naga hesho iyo in meel markaas munaasab ku ah la dejiyo meel ubaxaantii sababtoo ubax hadda geedaad aragta ubaxu ka yimaado midayna ka samayn karin malabka miday ka samayn kartaa malabka midayna ilmaha ka samayn karin haddii malabka hesho ilmay u baahan tahay midayna ubaxa qaarayna ilma ka samayn karin ma fahante midaysan goosada ka samayn karin marka waxyaabahan wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ku shaqo leeyahay waaye haddana waa dareenay waa fahamsannahay waa isla falgalnaa waan isku shaqaynaa dadka beledweyne ee sida aadka ah u xiiseeya malabka shinnida ayaa waxaay sheegeen in dhallinyarada amiin asal horumar ay ka sameeyeen xirfadooda magaaladana ay ku soo kordhiyeen waxyaabo aad u wanaagsan magacayga waa xasan waxaan ka mid ahay bulshada magaalada beledweyne waa bogaadinayaa kibiniga soo saara malabka loo baahnayo ayuu noo qabtay qalab damaanad leh waa wax loo baahnaay inaan la helo waana bogaadinayaa magacayga waa nuur maxamed colaad oo jooga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa kabaniga aamiin asal kabani oo ah shirkad damaanad u samaysay malabka kabanigaasna wuxuu damaanad afar iyo labaatanka saac hadduu malabkaanu ku halaabo noo soo celi oo malabkaani damaanad ayuu leeyahay muhiimadda aanu arkayno ka bulsho ahaan waxay tahay inay markaas ayada malab damaanad leh aan helayno hadduu halaabo aan soo noqo aan soo laaban karno haddii aan soo baroobayno baroobada uu ku bixi waayo xataa aan kusoo laaban karno kabani sharciyeysan oo xafiis leh oo markaas ayada damaanadda waxaada ugu soo laabanaysid ka bulsho ahaan waa mid aan ku faraxno kii oo maarata damaanad leh asigiio haddana fiican ayaa ku imaanaya bulshahaan waa bogaadinaynaa waan garab taagana sababta waxay qabteen waa wax markaa makasayada bulshada anfacaya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad buu mahadsan yahay xuseen dhaqane halkaad ka dhegeysaneysaan waa barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markan dhinacii heesaha aynu ku yaranasanno heesta n n iyo fanaanada kin jaamac kinjamacayay taasi ahayd halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a dhegeystayaal ardada kuliyadda injineeriyadda ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa aqoon kororsi waxa ay u tageen oo loo geeyay goobaha shaqooyinka ay ka socdaan gaaraan dhismayaasha buundooyinka laamiga ee ku burburay roobab dhowaanahan ka da-ay qaybo ka mid a magaaladaasi yaxye xaaji mursal oo ka mid a dhallinyaradaasi ee ardada ah ayaa haddaba waxaa kulanka kadib uu la hadlay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
waxaan tagnay aniga ardayda fasalkeenna buundada qiyaasame halkaas waxaa ka socotay shaqo oo ah bile foundation soo dhoweyn fiican kadib waxaa isbedelay ama adduunka waxaa ka dhacay global warming cimiladii ayaa isbedeshay gobolada puntland waxaa la sheegaa inay ka da-aan haddeer roobab gaaraya mm ilaa mm roobkii ugu dambeeya gu-i ee lasoo dhaafay oo da-ay labaatankoodii bishii shanaad laba kun labaatan waxaa la sheegaa inuu gaaray qiyaastii laba boqol mm roobabkaas ayaa saameyn ku yeeshay waddada tan waxayna sameeyeen in strip footinkii hoose ama foundationkii hoose agtii hoose ee haysay bridgeka buundooyinka waxa weeye ay sameeyaan carar ciiddii ka qaadaan hoose halkaas ka soo baxo gaab gaabkaasna wuxuu keenay in waddada markii culays soo maro uu waddadii hoosu degto dowladda puntland waxay samaysay in ay waddada xirto oo waddo kaloo macamala la sameeyo si looga hortago caqabadaas iyo reflectionka ku dhacay buundadaas runtii waxay noo sheegeen madaxda shirkadda oo aan meesha ku beeqanay toban mitir ay hoos u qodeen cagtana ay ka dhigeen ama strip footika ay ka dhigeen toban mitir ilaa afar mitir dheebsi ahaanna ay u shubeen ilaa siddeetan sentimitir sidoo kale waxay noo sheegeen in ay gareedka concreetka isticmaaleen ay ka dhigeen m forty oo ah mid aad iyo aad u xoog badan intaas oo xoogah ayayna siiyeen kabacdina waxay shirkaddu noo samaysay in aan tagno saydka booqanno si shaqadu u socoto kabacdina waxaan samaynay tijaabooyin lagu hubinayo shubka ay ku shaqaynayaan annagaa hubinahaa waxaan hubinay shubkii waxaana samaynay slab test waxa la dhaho runtii shubkoodu ay isticmaalayeen waxaa sub aad kuraysu ah oo la hubo oo runtii waxaa noo soo baxay true slab inuu yahay runtii waxaan kaloo tagnay meelahay ku samaynayeen birta ku jiraayeen barskajualkii indhaheenaa kusoo aragnay qaababkay u jiraayeen iyo stribka qaabkay ugu xiraayeen intaas oo dhan ayaan samaynay marka yaxye muxuu ahaa ujeeddadaada ugu safarteen halkaasi oo shaqa ay ka socoto laba qodob baa u tagnay qodobka kuwaad cilmigaan baranayno inaan asreal life practical oon soo qaadano oo aindheheenna kusoo aragno oo aqoon kasoo kordhasano runtii arrintaasna way dhacday arrinta labaadna waxay ahayd wixii annagana la baray ka arday ahaan oo cilmigeena ahaa hadday ahaan lahayd design ama hadday ahaan lahayd drowin inaan ka qayb qaadano oo aan fikir ku darsanno taasna way noo suurta gashay oo madaxda shirkaddu way noo soo dhoweeyeen aad baan uga mahad celinayaa qaabkii wanaagsanaa ay intii aan meesha joognay ay noo soo dhoweeyeen waxa weeye wixii ay meesha laga hayay iyo cilmi casharkii yaalay bay noo sharxaan imise dhallinyara ahaydeen oo halkaas aad ku tagteen fasalkaygu waa labaatan arday laakiin maalinta waxaa ku tagnay sagaal iyo toban arday hal arday ayaa naga maqnaa toddobiyo toban wiil iyo laba gabdhood inta ay socotay aqoon kororsigan aad ku tagteen wadooyinka burbursan ee dib u habeynta lagu sameynaya magaalada boosaaso qayb ma ka ahaydeen idinka laftigiina maadaama aad tihiin dhallinyaro baratay injineeriga inaad ku kordhisaan talo iyo tusaale haddii taasi jidhana maxaa ka mid ahaa runtii way jireen oo waxaa ka mid ahaa ardayda qayb horey uga soo shaqeeyey waddooyinka qayb ka soo qayb qaatay waddadan ceel daahir iyo ceelgaawo isku xirta sidoo kale qayb waxaa jidhay ka soo qayb qaatay waddooyinka garowe isku xira intaba wixii aqoon ah iyo wixii cilmi ah oo aan haynay mar walba waan la wadaagayna madaxda shirkadda ma socdaalkiina ugu horreeyeyba aad ku tagtaan aqoon kororsi goobaha laga dhisayo magaalada boosaaso si aad usoo aragtaan dhiirigelinna idinku noqoto waxaad barateen asgroup ha asgroup ha waa markii ugu horreeyey annagoo isfasal ah oo tiam ah aan wada tagno walay hore u jireen qof walba inuu goonihiisa xiliyada xagaaga ama fasaxa u tagaan laakiin insha allah sida hadda muuqata waxaa noo xigi doonaa projectyo kaleo waaweyn oo waddan ka socda oo infrastructura sida airboortka inaan ka qayb qaadano kuwaasna waxa weye insha allah waan soo wadnaa waana ka tegna laakiin waa kan waa kii noogu horreeyey oo aan ka qayb qaadano as tiam qofka muwaadinkaana waa looga baahan yahay inuu waddankiisa waxa uu ku dhaamo u tari karo ka dhalinyar ahaan as injineer ahaan waxaan ka qayb qaadanay mashaariicda horumarinta waddanka sida waddooyinka dhisidooda guryaha bilicdooda toban balaanka waxaa jira arday fasal ka mid ah oo isku dayay inay tobanan balaanin sameeyaan waxaa jira kuwo projectyadooda hadda soo socda ay ku qaadanayaan inay sameeyaan mashaariicda waddanka iyagoo iskooda u xilqaamaya ay ku filinayaan si sida waxa weye in projecti toban balaan oo kale ah ee magaalooyinka loo sameeyo aqoonta ka soo faa'iideen intaad halkaas ku sugneedeen oo injineerada idinka horreeyey ama ku takhasusay cilmiga injineerigan ay idin bareen maxaa ka mid ahaa aqoonta intaan joogno meesha waxaan kasoo faa'iidnay aqoonta bridge design ama qaababka loo dhisan garayo buundooyinka waana runtii wuxuu ahaa aqoon annaga ahaan naga maqan laakiin markii aan halkaa tagnay si fiican uga soo faa'iidaysanay haddii ahaan nayd asbaratical runtii waa wax badan baa kasoo faa'iidnay sidoo kale bile foundationka oo ah markii ugu horreysay in waddanka loo isticmaalo oo si maxaliya oo loo qabtane waa kasoo faa'iidnay
kaasi waxa uu ahaa yaxye xaaji mursal oo ka mid a ardada kuliyadda injineeriyadda jaamacadda bariga afrika ee boosaaso wuxuu u warramayey yuusuf maxamuud yuusuf halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o e dhegeystayaal dhinacii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaanu markan jaleecaynaa waxaa inala socodsiinaya maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ku bilaaba ee koobka qaaradda yurub ee kooxuhu ay ku baratamaan ee loo yaqaano champions league ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo adag fooda la isku daray iyadoo ciyaaraha guruubyadu haatan ay gabagabo marayaan kooxda kubadda cagta ee manchester united oo horkacayo macallinkooda dhowaantan sida ku-meel gaarka lagu magacaabay michael carig ayaa kooxda kubadda cagta ee valerial ee waddanka sbain ka dhisan gurigooda booqatay waxaana ciyaartan ay kooxda kubadda cagta ee manchester united soo bandhigtay kubad qurux badan inkastoo qaybtii hore ciyaanta aada looga gacan sarreeyey haddana qaybtii dambe xidiga goordhalinta horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga khatarta ku ah cristiano ronaldo ayaa gool u dhaliyey halka goolka labaadna uu ciyaaryahan jayden sanjo u saxiixay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyadu haatan lugta hore la gashay usoo bixitaanka wareega kale ee ciyaaraha champions leaga toban dhibcood ayay ku hogaaminaysaa gruupka f oo valerial atlanta iyo yanga boys ay ku wada jiraan kooxda valerial ayaa iyadu kaalinta labaad fadhisa oo toddoba dhibcood ayay leedahay kulan kale oo isagana si gaara isha ay taageerayaasha dunidu ugu hayeen ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo banafrica kulankan ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay u baahnayd in ay ka badiso kooxda banafrica waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee barcelona labadii kulan ee u horreysay ee gruubkan laga badiyey waxaana haddii ay habeenkii xalay ahaa ka badin lahayd banfica kooxdu xaqiiqsan lahayd usoo bixitaanka wareega labaad ee ciyaaraha champions league laakiin haatan waxay u muuqataa weli inaanay taasi caddayn maadaama kulankii habeenkii xalay ahaa iyaday iyo banfica ay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolala aan layska dhalin kulanka ugu dambeeya ee gruubkan kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay la ciyaaraysaa kooxda bayer munich iyadoo guriga bayer munich lagu wada ciyaari doono halka banfica iyo dynamo kayfna ay guriga banfica ku wada dheri doonaan halka ayay tahay meesha lagu kala ogaan doono cidda soo gudbi doonta kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay u baahan tahay inay guriga bayer munich ku soo badiso si ay wareega kale ugu soo gudubto sidaasi lamida banfica iyana waxay u baahan tahay inay suu guulaysato oo barcelona laga badiyo si ay usoo baxdo haddaba laisweydiinayaan labadan kooxood tuma ayaa bayer munich oo iyadu hore u xaqiiqsatay dhammaanba kulamadii gurbada ciyaartanna badisay kuma ku soo beeri doonta haddaba la arki doonee halka barcelona ay ku dambayso kulanka ugu dambeeya ee gurubyada caawana laba kulan oo adag ayaa jira koobka qaaradda yurub ee champions league oo si weyn isha loogu hayn doono kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa kooxda b s g gurigeeda itixaad stadium ku martigelinaysa sagaal dhibcood iyo sideed dhibcood ayay kala leeyihiin oo waxaa kooxda manchester city ay saraysaa hal dhibic oo keliya kulankaasi isha si weyn ayaa loogu hayn doona atletica madrid ayaa kooxda kubadda cagta ac milan oo iyadu ilaayay hadda hal kulanna aan gruubka badin iyana magaalada madrid kusoo dhoweyn doonta waagaag dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkeena ciyaaraha intaa ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascade oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascadda dhegeystayaal dhinacii ciyaaraha ayaana halkaasi uga gudbaynaa markan dhanka iyo heesaha mar kale kusoo dhowaada heestan
heestaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeenii duurnimo ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegay anigoo jamaal xamed cismaana nabadgelyo